munaasabadda kowda luulyo oo ah markii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta soomaaliya ayaa waxaa munaasabado waaweyn lagu qabtay habeenkii xalay ahaa meelo badan oo soomaaliya ka mid a gaar ahaan magaalada kismaayo oo si weyn xalay loogu xusay xuska kowda luulyo ee midoogay gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta soomaaliya islamarkaana ah markii ay xoroobeen oo ay xornimada ka qaateen talyaaniga gobolada koonfurta soomaaliya sanadii kii iyadoona munaasabad ballaaran oo lixdan iyo saddex sano guuradaasi lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo ka hadlayay xuska sanad guurada lixdan saddexaad ee midowda gobolada waqooyi iyo koonfurta soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxda shabaab xiisada ka taagan gobolka sool iyo arrimo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ugu horreyntii fariin u diray madaxweynaha dowladda soomaaliya oo ugu baaqay in la bilaabo oo la dardargeliyo wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaana uu tilmaamay in ay ahmiyad gaara u tahay xilligan in laga faa'iidaysto waxaana uu sheegay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam in xilligan ay tahay muhiim in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan uga mahad celinayaa siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku aadan dagaalka shabaab waxaan leeyahay madaxweynow wejigii koowaad ee dagaalka shabaabka natiijo fiican baa laga gaadhay waxaadse mooddaa wejiga labaad madmadowyo badan inay soo gelayaan waxaan odhan lahaa oon ku talinayaa dagaalka shabaabku wuxuu u baahan yahay in si cad loo sii wado waxa kale een ku jira oo dhanna aan joojinno dagaalka shabaabkan aan ka dhigno isaga inaan siinno awlawiyaadka ama brioritiga inaan dagaalka shabaabka aan ka dhigno waxaad garanaysaa manaxayaasha masaajidada iyo meelihii dadku ay ku cibaadaysanayeen iyo ceelashii iyo warihii dhibaatada u geysanayeen iyo noloshii haddii dadka intaan qabannoon shalay dowladnimo u sheegnoon u geynay maanta aynu ka soo baxno dhibaato intee leeg baa dhacaysa waad arkaysaan maanta deegaanadii shalay la qabtay dadku dowladnimada ay u soo carareen maanta waxa gaadhay iyo dhibaatadu saamaynta ay ku yeelatay sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa madasha qaranka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidamada iyo dhammaan dowladdu aanu istaagno inaan qaadno wejigii labaad ee dagaalka aanu istaagno inaynan dadka u dayicin inay mar labaad shabaab gacantooda ku soo noqdaan ooay ka aargoostaan ooy masaajidada iyo ceelasha iyo waraha iyo meel kastaoo munaasabaed ay ka baabi'iyaan madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale sheegay in maamul ahaan ay qaadeen howlgallo badan oo lagu furayay waddooyinka muhiimka ahi ee gobolka isagoona uga mahad celiyo howlgalladaasi ciidamada jubbaland iyo kuwa beesha caalamka uu sheegay in ay taageero weyn siinayeen ciidamada maamulkiisa annaga reer jubbaland waxaa lanaga sugayey wejiga labaad ee dagaalka inay jubbaland iyo koonfur galbeed bilaabaan hawshooda taana sahanadii ugu horraysay annaga iyo ciidamada aan saaxiibka nahay waxaa noo suurto gashay inaannu qaadno howlgallo aan ku sifaynayno waddooyin badan oo aan tusayno cadowga inaan ugu talagalno inaan helno qalabkooda sababtoo dagaalka aan qaadayno ma doonayno cadow intaan xabad isku ridridno inay alaabtooda iyo tignikadooda qarsadaan ay la dhuuntaana waxaan doonaynaa inay alaabtooda soo baxaan oo aan bannaan isugu nimaadno waxba qarax iyo miinana cidna waxma yeelayso dhulkoo dhanna waan maraynaa taasaan isu diyaarinaynaa waanan u mahad celinayaa ciidamada maalin dhoweedgeesiyaasha ah ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ha noqdo qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibbada nagala howlgelaya barnaamijkaasba sida fiican ee loogu guulaystay waxaana rajaynayaa wejiga labaad ee dagaalka la bilaabayo ee khawaarijta ku saabsan inaan u wada istaagi doono ciidan iyo siyaasi iyo culimo iyo caamo iyo dhaqanba oo hawshaasi ay noqon doonto mid si wada jira aan uga shaqayn madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa soo hadal qaaday intii uu ka hadlayay khudbaddii kowda luulio uu ka jeedinayay habeenkii xalay ahaa xiisada ka taagan gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood oo dagaallo xoogan ay ka soconayeen waayadii dambe isagoona ugu baaqay in wadahadal lagu xaliyo xiisadahaasi si loo badbaadiyo ayuu yidhi dadka soomaaliyeed ee ku lee'anaya colaadaasi dadka reer waqooyigii shalay iyagaa calanka keenay kii way ku ammaanaayeen way ku sharfanaayeen waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa soo ayaan darro kale ma aha waxaad adigu shalay diidanayd eed sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wadahadal ku xallin kartoo lagu dhammayn karayo in maanta madfac iyo xabad la isugu hayo waxaan rabaa arrinta la ascaano inaan ku baaqo in xabad joojin aan shuruud lahayn la sameeyo ciidamada joogoo dhanna la kala qaado dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan afti baa la weyddiin doonaa way codayn doonaan haddii shalay laydin dulmiyey waan idiin soo hooyanaynaa waxaan idin leenahay raalli ka ahaada idinma qabato waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaa ee joojiya waa khalada munaasabadda kowda luulyo oo si weyn looga dabaaldegay magaalada kismaayo habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa dabaaldeggaasi uu ahaa mid ka duwan dabaaldegyadii hore iyadoona kumanaan ka mid a shacabka magaalada kismaayo ay isugu soo baxeen munaasabadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo